بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اللهم زدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة وضابط المفطر وصول عين وإن قلت من منفذ مفتوح إلى جوف وضابط المفطر كوح آفرين إياه ضابط كيسو وصول عين عين إني قادوي معنى الريح دي يوحيابها سوكو صار يا شيء عين أه وإني قادو wain qallad haba yaraata cayntaasiye hadday doonto wax la cunayabayay noqone min manfadin maftuux manfad furan ama waddo furan iyo meel bannaan oo furan waa inay ka gaadho ilaa jawfin jawf intii ka ah wuxuu leeyahay daabidka shayga mufdirka ah waxa ay noqonaysaa wusuulu caynin shay cayn ah macnaha wax xajmi leh waa inuu markaa gaadho hadduu rabo shaygaasi haba yaraado shaygaasi haba yaraado oo markaa meeshii wuxuu ka bixinayaa riixdii oo uri haddii ay jawfka gaadho oo shaksigu waxani wuxuu urinayo ay tahay ama dhadhan uu gaadho oo wax masalan meel lagaa mariyey oo kale ay hunguriga ka dhadhamaan iyo wax la mid ah ama dawaad indhaha ku shubatay oo kale aada dhadhankeeda hesho yacnii arrinta noocaasi ahi waxba ma keenayso laakiin waxay noqonaysaa manfad iska furan oo jawfka u furan in ay shay cayn ahi ay gaadho cayn wax xajmi leh oo muuqanaya uu gaadho duu doono wax la cunabayuu noqonin wain qalad haba yaraatee min manfadin maftuuxna ay ka gaadho manfad furan ilaa jawfinna u furan wa min almufdiri waxyaabihii wax aafurinaya waxaa ka mida aljimaac iyo walinzaal waljimaacu ay wa min almufdiri waxyaabihii wax aafurinaya waxaa ka mida aljimaacu iyo walinzaalu macnaa jimaac waa galmadii walinzaalu manidejintii can mubaasharatin jidhka istataabsiintiisa xaggeeda ka ahaatay ee ka timi oo jidhka oo jidhka la gaadhsiiyey galmo wixii ka sokeeya haddii waxa weeye manidejini ay timaaddo manidii soo baxdo iyaduna waa shay muftira buud aw amase istimnaa ama waxa weeye istimnaa inay ku soo baxdo oo manidaasi can mubaasharatin aw istimnaa'in macnaa mubaasharadaasoo manidejintaasoo ku soo baxday can mubaasharatin jidhka oo la isgaadhsiiyo la istataabsiinayo oo wixii galmo ka sokeeya aw istimnaa'in ama mani iska soo saaris shakhsiguu manidii rabo inuu iska soo bixiyo caaliman isagoo og bitaxriimi xaaraam noqodka waxaanuu samaynayo isagoo og daakiran xasuusanna lisowmi soomkiina xasuusan oo qof ilaaway aan ahayn waayo haddii uu ilaawo arrintaasi soomtiisa waxba ma yeelayso hadduu wax cuno oo wax cabo iyo waxyaabaha kale ee muftiraadkaee la midka ah fa inamaa adcamahu allahu wasaqaah sida nebigaba ka sugan sala allahu aleh wasalam maxaa yeelay allah markaa waraabiyey oo cuntaysiiyey markaa shiikhu wuxuu ku soo ururiyey waxyaabaha muftirka ah inuu yidhaahdo waa cayn inay gaadho manfad furanna ka gaadho jawfka iyo galmadii iyo waxa weeye manidejintii mubaasharo ama istimnaa ku timi oo macnaha ixtilaamkiibuu meesha ka saaraya tii hurdada ku soo baxday saynu dib ka arki doonno isagoo shakhsigaasi shayga xaraam noqodkiisa og oo shayga marka laguu qabanayo waa inaad tahay qof waxaan garanaya oo bimacnaa jahli qof loogu cudur daarayo oo xadiisu cahdin bilislaam oo kale ah waa inaanad ahayn qof markaa soo muslimay oo waxa weeyaan le waxaan dee anigu maba sii fahmayo waa inaanad ahayn qof soomti xasuusanna waa inaad tahay oo qof ilaawey oo shaygan inuu mubdil yahayoo wax burinayo ama muftir yahay wuu garanayaa laakiin wuu ilowsan yahay maskaxdiisaba way ka baxday inuu waxa weeye hadda soomaya deedna waa ku dhuftay waxba ma yeelayso wayalzamu waxaa ku laasimaya man fasada sawmuhu soomkiisu kii uu fasaaday fii ramadaan ramadaan dhexdeedna uu fasaaday biljimaaci galmana uu ku fasaaday maca alqadaa'i qallaha la jirkiisa bilkafaarati baa ku laasimaysa kafaaro wuxuu rabaa shay ka duwan muftiraadka kale inuu baraarujiyo waayo muftiraadka kale siday u dhan yihiin waxyaabaha kale wax aafurinaya waxay keensanayaan qadaa qalle ayay keensanayaan haddii soomtii jabto qallay keensanayaan laakiin waxaa jira muftiraadka mid keensanaya qalle wax la jiraan oo qadaagii waxaa la jiraya kafaaro oo kafaara raacaysa ee qadaa qura lagu kaaftoomi maayo wahiya kafaaraduna cidqu raqabatin mu'mina waa in wa hiya kafaaraduna cidqu xorayn weeye raqabatin mu'mina qoor mu'minada in la xoreeyo wey qoortaa mu'minada ah oo saliimatin ka nabad gashay min alcuyuubi almudira bilkasbi ceebaha dhibaya shaqada ceebaha kasabka dhibaya waxa weeyaan qoor ka nabad gashay waa in la xoreeyo oo shaksigii hadduu maalin ramadaan uu soomtii ku jebiyo galmo oo soomtii uu ku jebiyo galmo fii nahaari ramadaan waxaa lagu yeelanayaa qadaa oo weliba maca alkafaara ah kafaarana ay la jirto qadaa iyo kafaaro wada jira ayaa lagu yeelanayaa marka waxay noqonaysaa qadaagii waa la garanayaa oo waa falyasum yowman makaanaha makaankeeda maalin inuu soomo laakiin kafaaradii maxay noqonaysaa kafaaradii waxay noqonaysaa qoor mu'minad ah inuu xoreeyo qoortaa mu'minada ahi marka hore waa addoon ama addoonkay doontaba ha noqotee waa qoor labiyo dhadig macnaa labada waa ku dhacaysa iyo labeebkay rabtaba ha noqoto laba waa mu'mina waa mid iimaan leh macnaa gaalma qodob saddexaad buu u xidhay oo ah inay ka fiyowdahay ceebaha kasabka dhibaya oo waxa weeye addoon iyo addoon awalba si uu u galo uu la'aa oo awalba isaga culays ku ahaa hadduu doono indhala oo dhegala oo suu u galo awalba uu garan la'aa hadduu yidhaahdo kafaaradii baan ku xoraynaya dee lagama yeelayo walaa tayamamu alkhabiisa minhu tunfiquun yanii lagama yeelayo oo inuu yidhaahdo waxaan bixinayaa mid meelna u qaban waaye lama rabo dee waxaa la rabaa addoon iyo addoon ka maran ceebaha camalka is-hortaaga oo mid wax shaqaysanaya oo wax soo tabcaya oo waxa weeyaan faa'iido iyo khayr ugu jiray waa inuu yahay ee mid waa walba islaa talo xaggaad geysaa waa inaanay ahay haddii uu yidhaahdo qoortayda mooye maanaa cid kaleba haya oo wax addoona aanu lahayn ama addoon oo qoor ay markaa mulkisan yahayba aanay jirin fain lam yajid haddaanu heli karayn fa siyaamu shahrayni mutataabicayn laba bilood oo sanka iskula jira ayuu soomayaa laba bilood oo markaa isku xidhiidhsan oo dabadaysu markaa iska raacsan oo aan waxba u dhaxayn laba bilood ayuu soomayaa oo arrintaa uu ku kacay ee foolxumada ah ee uu maalin ramadaan dhexdeeda arrintaas sameeyey waxaa ka dhalanaya inuu laba bilood uu soomo arrintanina waxay ku gaar tahay uun bisha ramadaan waajibaadkii kale ma gelayso waajibaadyada soomku waa inagii soo sheegnay inay saddex yihiin haddii uu soom kafaaraa isagoo sooman ama mid nadara uu galmadaa ku dhaco ma yeelanayso kafaarada noocan haddii bisha ramadaan bilaan ahayn isaga oo qallaynaya xitaa qadaagii ramadaan ku jira ou ramadaan maalmihii ka tegay bisha ramadaan maalin aan ahayn uu soomayana hadduu jebiyo kafaaradan ma yeelanayo ee kafaaradani waxay imanaysaa uun waa bisha ramadaan dhexdeeda hawshaasi hadday dhacdo qofku isagoo sooman qofku isagoo sooman oo aan wax ruksaa haysan musaafir iyo keyrkee toona wax ruksa aan haysan hadduu hawsha noocaasiya fuliyo markaasi baa lagu yeelanayaa kafaarada noocana fa in lam yastadic haddaanu kari karay fa idcaamu sittiina miskiina ay fa calayhi korkiisa waxaa ah idcaamu inuu quudiyo sittiina miskiina lixdan miskiin saddexdaa qodob baa isu daba yaalla marka hore waa inuu qoor xoreeya hadduu heli karayo labada qodob ee kale midna uma bannaana hadduu heli karayo qodob labaad uma bannaana haddii sidan xilligan casrigan aynu ku jirno oo kale ay tahay oo addoomiiba uu waayo amaba ay ku adkaato aduu doono wax ka midaba ha helaya aanu u suurogelaynin soo xasilinteedii xisan walaa sharcan aanay u suurogalahayn xaaladda noocaasiya waxay noqonaysaa inuu laba bilood soomo haddii taasina u suurogeli weydo ou yidhahdo taasina ima suurogala ama xanuunna uu qabo ku kacaya ha noqoto ama wax kaloo kasii noqonaya ha noqoto uma suurogala laba bilood ma soomi karo waxay noqonaysaa lixdan miskiin inuu quudiyo miskiin kastabana mud siiyo ama cunto ahaan uu u siiyo shiikhu markuu intaa tilmaamay ayaa wuxuu raacinayaa mas'alo kale oo muhima oo ah shakhsigu hadduu hawshaana galo saddexdaa qodobbana aanu haysan ka waran fa in cajaza haddii uu ka caajizo oo uu kari kari waayo habata wuu ku sugnaanayaa arrinkaa isaga ah idcaamkaasi wuu ku sugnaan fii dimatihi dimadiisa ayuu ku sugnaan dimadiisa ayaa uu ku sugnaanaya oo bimacnaa idcaamka oo qura ma aha id idcaamku waa kii ugu dambeeyey laakiin khishaasha hadduu midnaba awoodi waayo shay dhacaya ma ee hadhow kuu awoodo unbuu samayn hadhow kii uu awoodo ayuunbuu samaynayaa oo wakhti wakhtiyada ka mid ah hadday u suuro gasho hadhow ama addoomi ha helo ama soomtii ha soomi karayo ama idcaamkii ha bixin karaya waa ku sugnaanaysaa waayo waxay u daliishanayaan xadiiska saxiixaynka ee abi hurayra uu warinayo ee nebiga sala allahu calayh wasalam uu markaa nin u iman jiray ee uu ku odhan jiray waan halaagsamay nebigu markuu tilmaamay maxaa dhacayna wuxuu u sheegay inuu haweenaydiisii ku dhacay isaga oo sooman oo ramadaan waa hawsha noocaasiya sameeyey dabeedna nebigu wuxuu weydiiyey sala allahu calayh wasalam hal tajidu raqabatan tuctiquhaa ma helaysaa qoor aada xorayso qaala laa nebigu dabeed wuxuu kaloo weydiiyey sala allahu calayh wasalam fahal tastadiic an tasuuma shahrayni mutataabicayn ma awoodeysaa inaad markaa soomto laba bilood oo sanka iskula jira oo isdaba socda qaala laa nebigu wuxuu kala weydiiyey sala allahu alayh wasalam faqaala fahal tajidu idcaama sitiina miskiina lixdan miskiin inaad quudiso ma helaysaa qaala laa taana maya buu yidhi saddexdiiba maya buu yidhi raawiga xadiiska abi hurayra wuxuu yidhi famakatha nabiyu sala allahu alayh wasalam fabaynamaa naxnu calaa dalika ataa ata nabiya sala allahu alayh wa- utiya nabiyu sala allahu alayh wasalam bicaraqin fiha tamr wuxuu tilmaamay iyada oo aanu sidaa ku sugan nahayoo arrintu ay sidaa tahay nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi waa iska nagaaday iyadoo marka arrintu ay sidaa ku sugan tahay ayaa nebiga waxaa loo keenay bicaraqin fiiha tamr dimbiil ay timiri ku jirto ayaa loo keenay nebigu sala allahu alayh wasalam caraquna waa migdalka markaa nebigu sala allahu alayh wasalam kolaygaa ama dimbiisha ay ku jirtay timirtu wuxuu yihi ayna saa'il kii meeyey markaa wax weydiinayay aaway waxaana uu ku yidhi ana waa aniga markaa nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alay slm qaala nebiyu khud haada fatasadaq bih kan qaado oo sadaqadayso kan qaad oo sadaqadayso marka waxay tusinaysaa ninkii arrintii inaanay ka dhicin oo markii hore dee midhba ma hayo buu yidhi midhba ma hayo markuu yidhi waxba islama hayo dee hadday ka dhacday nebigu sala allahu alayh wasalam inuu caddeeyaabay ahay ahlulcilmiguna waxay yidhaahdaan ta'khiiru lbayaan can can waqti alxaaja fii xaqihi laa yajuusu ijmaacan nebigu sala allahu alayh wasalam inuu wakhtiga caddaynta sharciga a loo baahan yahay uu ka dibdhigaa isaga xaqiisa mid u bannaan ma aha ijmaaca sida dhammaan laisla ogolyahay marka uu taagan yahay shayga xaqaa in la caddeeyo wax maanica oo kalena aanay ku qumin oo meeshii aanay oolin dee nebiga sala allahu alayh wasalam inuu caddeeyaa waa waajib sharci ah kamana dib dhacayo sida dhammaan culimmadu isla ogosha marka ninkaasi markuu yidhi midhis lama hayo hadday ka dhacday wuxuu odhan lahaa khalaas waa yahay waxba laguguma laha iska odhan laakiin waxaa dhacday in waxa weeye nebigu iska aamusay oo iska sugay oo waxoogaa halka iskaga nagaaday markii dimbiishaasi u timina uu yidhi may ninkii markaa su-aashii weydiinayey dabeedna uu dhiibay oo yidhi hooyo tanba sadaqadayso sadaqadayso marka nebigii nebi nebiga sala allahu alayh wasalam ninkii sidaa kuma daynin sheekadii oo halkaa kuma daynin oo sadaqadaysadaas arrintii kuma dhaafinoo waa yahay ma odhan ee arrin kaleu ka daba keenay faqaala rajulu acalaa afqara minii ya rasuula allah oo ma mid iga fakri badan ayaan ku sadaqadaystaa rasuulka allah sala allahu alayh wasalam fawallaahi maa baana bayna laabatayha yuriidu lxaratayn ahlu beytin afqaru min ahli beytin wallaahi allaan ku dhaartee labada dhagax madow ee waxa weeye madiina ma jiro ehel guri oo qoyska yaga naga baahi badaniba ma jiro buui cidda naga liidatay aan ku sadaqadaysanaya waa ayo labadaa xara inta u dhaxaysa cid waxa weeye ehel guri oo naga saboolsan oo naga faqiirsanbama isagaa jooga fadaxika nabiyu sala allahu alayh wasalam xataa badat anyaabu dabeedna nabigu waa qoslay sala allahu alayh wasalam ilaa miciyihiisu ay muuqdeen uma qaal adcimu ahla waayo ehelkaagaba sii ehelkaagaba ku quudi marka waxay tilmaamayaan oo siiba shaaficiyadu ka daliishanayaan ehel quudintan ehelka lagu quudinayaana waa sii oo ha cuneene waxa weeyaan biilkooda iyaga lagu lahaa ee macnuhu maaha kafaaradii halkan ku bixi ee kafaaradii waa lagu leeyahy kafaaradii sideedaa loogu leeyay marka markuu awoodo ayuu bixin waana uu tilmaamay nebigu sala allahu alayh wasalam oo markii horeba waa ka yidhi qaado oo waxa weeyaan tan sadaqadayso oo hadday ka dhacday ila tanba muu lahayne waxa weeye way muuqan lahayd waanu caddayn lahaa nebigu sala allahu alayh wasalam maadaama aanu caddaynin kama dhicine waa lagu leeyahy sidaa daraaddeed buu uleeyahay fain cajaza hadduu ka caajiso can hadihi اlkhisaal abata fii dimatihi dimadiisay ku sugnaanaysa waa wax lagu leeyahy waa wax lagu leeyaho berigu awoodo oo iska bixin doono walaa yajibu kuma waajibayo cala almawduucati kafaara gabadhii loo tegey iyada kafaara ku laazimi mayso kafaara kuma laazimayso iyada lafteeda xadiiskay ka daliishanayaan waayo nebigu sala allahu alayh wasalam markii ninkani u yimi ee uu tilmaamay inuu maalin ramadaan gabadhiisii markaa u galmoodo arrintaas sameeyey nebigu sala allahu alayh wasalam isagii kafaarada tartiibigee noocaasa buu saaray kafaaradaas daba joogta ee weliba kala tartiibsan ee marka taa la waayo ta kale loo gudbayo laakiin ma odhan gabadhaaduna maxay ahayd ma mid aafuran bay ahayd oo masalan hadday doonto carruurba jaqsiisanaysa ma mid uurleba ma mid sadcaal ka soo gashay oo aafurnaydba ma mid sideedaba soontu si kale ka noqotayba nebigu sala allahu alayh wasalam wax tafaasiila ma weydiin oo waxa weeye wax allaaliya wuxuu ka weydiiyey gabadhii ma jirto isaguunbuu saaray waxay leeyihiin mar hadday sidaa tahay halkaana qaaciday ka dhalaaliyaan siibaa madhabka shaaficiyada iyo ahlulcilmiga in badan agtooda ka macruufa tafaasiisheeda iyo tadbiiqeeda haba la isku khilaafo meelaha la gelinaye laakiin min xaysu ljumla waxa weeyaan qawaacidda macruufka ahlulcilmigu si badan u qaataan ka mida adiladana laga fahmayo oo waxay yidhaahdaan tarku listifsaal في مقام الاحتimaal يuنزل منزلة الcmuم في الjawاab ama في الmaqاal hadduu siyaabo badan bay u keenaan laakiin waxay uun macnuhu u dhacayaa tarku الاstifsaal in laga tago hadalka in la kala saaro في maqaam الاحtimaal maqaam sidan iyo sidan iyo siyaabo kaleba aqbali kara يuنزل منزلة الcmuم في الjawاab ama في الmaqاal xagga odhaahda iyo jawaabta manزlaة الcmuم baa la dejiyaa macnaha caamka waxyaabaha keensada ayaa laga dhigaa oo waxay ka dhigan tahay isagoo nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam mar hadduu kala saari waayey uu odhan waayey gabadhu arrinteedu maxay ahayd waxa weeya miyay aafurnayd mise may aafurnayd markaa mayaad qasabtay mise maad qasbin mayadaaba hawsha bilowday xaggee ka meelnaba aan waxbaba u kala weydiiyin macnaheedu waxay ka dhigan tahay bay yidhaahdeen mar haddaad gabadha u tagtay siday doontaba ha u dhacdee kafaarada adaa lagugu leeyay macnuu saasuu ka dhigan yahay wey marka ahlulcilmiga daa'ifada ka saaraysa meesha gabadha oo shaaficiyaduna ay ka mid yihiin halkaasi bay marinayaan waxay leeyiin nebigu gabadhii kafaaro uma sheegin kafaaro uma sheegin wax allaaliya wuxuu u faray oo yidhi gabadhuna hadday dee iyana kula mid ahayd sidaa ha yeesho ma jirto marka waxay ka dhigan tahay arrintii in lagu camimay oo laleeyahay say doontaba gabadho ha noqoto ee adiga kafaara lagugu leeyo oo ka'annamaa gabadha inaa arrinkeeda la taaban oo laleeyahay waxba laguma laha nebiguna uu ka aamusay daa'ifada kale ahlulcilmiguna waxay leeyihiin maya ee gabadhu waa mukallafad la mid ah wax markaa su-aaloo nebiga ay weydiisayna ma jiro oo iyadoo ay weydiisay xaaladdeeduna inay kafaara ku waajibtona waa suure inaanay ku waajibin oo ay cudurdaar lahaydna waa suure maadaamauu nebigu sala allahu calayh wasalam aanay iyadu waxba weydiin qiraalka kani qirtayna aanay iyada waxba ku laasiminaynin macnaheedu waa xukmu maskuutu canhu waa laga aamusay uun mooyaane wax allaaliyo wax markaa wax laga riday oo laleeyahay waxba laguma lahaa oo laga daliishadaa ma jirto ee waa mukallafad mar hadday mukallafa tahay oo iyaduba mid la kalifay tahay oo ahlu takliif ah waxa weeye waajibku kan fuulaa siduu u fuulay buu iyana u fuulaya arrintana waa u simaya muqdilaadka iyo waxyaabaha soomta burinayana mid kastaaba isku sibuu xurmadii maalinka ugu gudbayo waa u simanyi marka waa lagu yeelanaya marka runtii mas'aladu ishkaalkeeda iyo adeegeeda ayay iska leedahay qolo kastabana adilada weji ka mida ayay daliishan laakiin wax cadoo aynu wax ku saarnaa meesha kama muuqato ee sidaa shaaficiyadu yidhaahdeen ayaynu u daynaynaa walaa yajibu kuma waajibayo cala almawduucati tan loo tegey kafaaratun kafaara kuma laasimayso waxba laguma laha ee kafaarada meeshaa ka dhalata ninkunbaa lagu leeyahay fain facala hadduu sameeyo jamiica daalika intaasi oo dhan haddii uu sameeyo naasiyan xaaluu yahay mid ilowsan aw jaahilan ama isagoo aan garanayn oo waxa weeyaan jahli loogu cudur daarayo arrintu ay tahay aw amase mukrahan uu yahay mid la qasbay aw amase halabahu lqay ama ay mantagu uu ka qaalib noqday wuxuu markaa iminkana intii shalay uu istaba dhigayey aynu lahayn jawaabu shardigii wuxuu dhacayaa meelaan dhoweyn oo inta inteedii oo kale iminkana isku xidhaya laakiin macnuhu wuxuu u dhacayaa uun haddii la sameeyo waxyaamihii mubdilaadka ahaa ama muftiraadka ah wax aafurinayey laga soo bilaabo halkii uu ina soo yidhi wain akala saa'imu aw shariba aw istacadda halkii laga soo bilaabo ayuu u celinayaa ishaaradan uu leeyahay dalik fain facala jamiica dalik intaasi oo dhan haddii uu sameeyo waa ilaa halkii uu waxyaabaha wax burinaya ka soo bilaabay intaasi oo dhan haddii uu sameeyo isagoo ilowsan nisyaan buu ku sameeyey xaaladda noocaasiya soomtiisu ma burayso waayo nebiga waxaa ka sugan xadiiska saxiixaynka idaa nasiya faakala washarib falyutim sawmahu fainama adcamahu llahu wasaqaa xadiiska abi hurayra haddii uu waxa weeye ilaawo oo cuno oo cabo waxa weeye soomkiisa ha dhammaystirto maxaa yeelay ilaahay baa cuntaysiiyey oo waraabiyey wax markaa soomtiisii ay yeelaysaa ma jirto qofku hadduu ilaawo oo wax iska cuno ama wax iska cabo ama xitaa galmaba sameeyo waxyaabaha wax burinaya mid ka mid a hadduu sameeyo isagoo is-ilowsan oo soomtii niyadiisa ay ka baxday xaaladda noocaasiya soomtii waxba ka noqon mayso marka la xasuusiyo ama uu xasuusto ayuunbuu ka joogsanaya ayuunbuu ka joogsanaya haddaad se adigu arkayso maadaama uu fi daahir uu arrinku shay munkara yahay qalbigiisana adigu aanad waru haynin u dayn maysid uu odhan maysid ha iska cuna ee wuu ilowsan yahay ee u daaye ha ka bogtee adigu waad ka nahaynaysaa war hebel say kaa noqotay wey ee odhan maysid war malaa wuu ilowsan yahay iska wadeedaa hadhow dee kii kastaaba inuu kugula soo dhiirsado iskala kaa soo hor fadhiisto ila qalbigiisa warumaya sida ha ilowtiin ku qor yidhaahdo ayaaba dhici karta marka adigu u dayn maysid fii xaqihi ayaanay wax ismiya iyo waxa waxa weeye soom jebina midna aanay ku keenayn laakiin adigu inaad ka baraarujiso khada'a uu ku jiraa waa lagama maarmaa marka hadduu ilaawo waxba ka jabi maayaan aw jaahilan ama uu yahay mid jaahil ah marka adigu ahlulcilmiga qayb tidhi waxa weeyaan sidee buu qofku xaqiiqatu soomba u garanayaa oo loo odhan karaa waa sooman yahay hadduu waxyaabihii burinayayba ka jaahil yahay yani waa jiraan laakiin shaki ma lahaa oo macnaha soomnimadkeedaba asalkeedaba yidhi soomba maaha taasi laakiin sida saxiixa ah dee qofku waa ka jaahil noqonaya wax badan oo ka mid a ama qaybo ka mid a siiba markuu yahay xadiisu cadin bilislaam mid markaa soo muslimay way dhici kartaa xitaa cunista inuu u yaqaano cuntada caadigee la cuno oo uu is yidhaahdo waxaba tufaaxa haddaad ku dhufato ma cuntaa taas oo ku yidhaahdo dee sheikh anigu waxba ma cunin waxbad yaroo tufaaxaan ku dhuftay khalaas waxba ma cunin oo aanuu yahay qof aan markaa ku barbaarin meel culimo leh ama bilaadulislaam aan ku barbaarinoo jahli ku sugan oo soomtaba hadda ay u tahay oo dhowaan soo muslima way dhici kartaa marka ka noocaasiyana mar haddaanu wixii garanaynin xaaladda noocaasiya waxba kama burayaan haddii lagu qasbana waa la mid cufiya ummatii can alkhada'i wاnisyaan wama stukrihu calayh yani wuxuu tilmaamay nebigu sala allahu aleyh wasalam ummaddiisa in laga dhaafay khada'a iyo ilowtiinka iyo waxyaabaha lagu qasbo marka hadduu mukrah yahay oo la qasbo oo qasab loogu shubo afkaba lagaga shubo ama waxa weeyaan la yahado hadda kurtaa lagaa jaraya haddii kale hawshaa wad sida saxiixa ah ficilba waxaani ha noqde eh oo qowlba yuu noqone waxa weeye soomtiisaasi waxba ma noqonayso aw amase halabahu lqay mantagii baa ka qaalib noqday mantagii ayaa ka qaalib noqday markaana waxba laguma laha man istaqaa'a falyaqdi bay ahayd cidda iska mantajisaa ee barheedh isaga mantajisaa ha waxa weeye qalleeyo ama haddii ay mantagu soo qaado oo iskii isaga yimaado wax soomtaada u yeelayaa ma jirto aw amase anzala waa mani dejiyey bixtilaamin dhadhab iyo hurdo ayuu ku mani dejiyey waxa weeye manidu waxay kaga soo baxday hurdo wuu seexday dabeedna mani baa ka timi taasina waxba ma yeelayso soomtiisa waxba ma yeelayso soomtiisa aw amase can fikrin bay ku soo baxday fikir oo sideeda ayuunbuu isaga fikirayoo deedna way ka timi isagaan sidaaba ugu talagelin ay aw nadarin ama eegmo uu wax eegay oo dumar iyo waxaa eegay ayay kaga soo baxday laakiin taataabashiya miduu isagu iska doonay ma ahayn sidii isaga soo booday maxanaa kuwaasi oo dhani ma burinayaan oo kaa hurdada ay kaga soo baxday iyo kaa kale ee ikhtiyaarkiisa aanay kaga soo bixin ee iska soo baxday arrimaha noocaasi ahi ma burinayaan aw amase nazala waa degay jawfahu jawfkiisa bimadmadatin bay ugu degeen ee nazala masalan maa-an biyaa ku degay jawfahu ama wax la mida dee ayaa jawfkiisa ku degay bimadmadatin bay ugu degeen luqluqasho iyo wastinshaaqin sandaarsi bilaa mubaalaqatin ku xeel dheeraanshiya la-aana tii hore uu shalay laha waxbay burinaysaa wuu ku xeel dheeraaday lamana ogolayn in lagu xeel dheeraado waayo nebiga waxaa ka sugan sala allahu aleyh wasalam wabaaliq fi listinshaaq ilaa an takuuna saa'iman ku xeel dheerow sandaarsiga ilamaa inaad tahay mid sooman mooyaane haddaad sooman tahay ha ku xeel dheeraana marka isagaan ku xeel dheeraan bay ku siibteen mar hadday arrintaasi isagaan waxa weeye ku xeel dheeraanin ay hawshaasi ka dhacday taasina ma burinayso soomkiisa oo waxba ma yeelayso ta xeel dheeraanshiyahaaba laysku haystay oo khilaaf yahayd laakiin tanna hadalkeeda baddaa ow amase jarariiqu candhuuftii baa socotay bimaa baqiya wixii hadhay la jirkiisa min adacaami cunto ah cuntadii wixii ku hadhay fii khilaali asnaani ilkihiisa dhexdooda ow amase jaraa wuu socday ariiqu candhuuftii bimaa baqiya ay maca maa baqiya iyadoo lala qabo wixii waxa weeyaan ku hadhay ee min adacaami cunto ah fii khilaali asnaani ilkihiisa dhexdiisa findhicilka waa waxaynu nahnee findhicilkii waxa weeye ilkihiisa dhexdeeda ku jiray iyo candhuuftii ayaa markaa israacay bacda takhliilihi markii uu markaa ilkaha ka soo dhex saaray dabadeed ama caday ha kaga soo saaro ama wax kale ha kaga soo saaro markii uu ka soo saaray dabadeed ayay markaa candhuuftii uu wixii raacay wacajaza waana ka caajisay can majihi ay can tamyiisihi wa majihi wuxuu ka caajisay inuu candhuuftii wixii ka soo sooco oo uu tufo taana waa ka caajiso deedna waa waa ku siibatay taa lafteedu waxba ma burinayso waxyaabaha sidaa isaga dhacay ee cadaygi yaray wuxuu ku cadaynaya wax kaga yara siibteen iyadana mar haddaanu wuxuu u badheedhay ahayn xaaladda noocaasiya waxba ma yeelayso aw amase jamaca wuxuu ururiyey riiqahu candhuuftiisii fii famihi afkiisuu ku ururiyey wabtalacahu waana liqay surfan xaal uy tahay markaa candhuuftu mid saafi ah ayuu liqay oo ka saafiya can mukhaaladati shayin ajnabiyin shay macnaa ajnabiya oo wax kaloo ku darmay ka saafiya ay khaalisan lam yukhaalidu shay waa mid saafi aho wax kale aanay ku darmin wixii shalay dhiigagii iyo sabaaqii waxyaabihii uu shigshiigayey oo wax kale kuma darmin taasina waxba ma yeelayso hadduu xitaa candhuufta intuu doono ururiyo liqo waxba ma yeelayso ow amase akhrajahu wuu ku soo saaray candhuuftii calaa lisaanihi carabkiisu kusoo saaray oo candhuuftii dunihii iyo wixii uu sheegayey dibadda uguma saarine carabkiisu intuu candhuuf ku qaaday iyadoo sideedaa dibadda u saaray uma intaa kadibna raddahu waa soo celiyey carabkiisii oo candhuuftii wata wa balacahu waana liqa oo intuu carabka candhuuftii ku qaaday ayuu dibadda carabkii u saaray bacdeen misna carabkiisa waa la soo noqdo dibbuu u liqa waxba ma yeelayso ow amase iqtalaca wuxuu soo fujiyey nukhaamatan xaako min baatinihi xaggiisa markaa baatinka gudaha ayuu ka soo fujiyey walafadaha waana tufay waana iska tufay mar hadday sidaa tahay iyaduna waxba ma yeelayso oo waa mantag oo kale iyo waxaa la xisaabin maayo loodhan maayo daakhilkaa hoosuu ka soo gooyey waxba ma yeelayso ow amase dalaca alfajru waagii baa dilaacay wa fii famihi iyadoo afkiisana uu ku sugan yahay dacaamun cunto falafadahu markaasuu tufay macnaa iyadoo cuntadii uu afka ku hayo ayaa waagii dilaacay oo aadaankii lagu dhuftay markaasuu wuxuu yidhi intuu afka ku hayay iska tufa waxba ma yeelayso soomtiisaas waa u jirta la odhan maayo suuga iminka afka ku haya hadda waad soo celisay intan yare ti adeer iyadoo waagu baryaad cunaysay lama odhanayo ee soomtiisu waa u jirtaa bal cala alqowli saxiix marka lagu socdo waxa weeye hadduu intaa uu cunayo iska sii wado lafteeda ayaa u bannaan wa xadiiska nabiga sala allahu alayh wasalam ida samica annidaa walinaahu calaa yadih falaa yadac xataa yaqdi xaajatahu minhu xadiiska musnadka imaam axmed iyo keyrkii baa ku sugan ee saxiixa nebigu wuxuu tilmaamayaa sala allahu alayh wasalam haddii axadkiin eedaanka maqlo iyadoo weelkii uu gacanta ku hayo weelkaa uu gacanta ku hayo cuntada ka gudanayo yuu dhigin ilaa uu ka dandhammaysanayo marka masalada aqwaal dhowraa ku jira laakiin qowlka ugu fiicani waxa weeye daahirka xadiiska sidiisa in loogu socdo oo waxa weeye aan waxyaabaha kale muftiraadka aana lagu camimin muftiraadkii galmadii bay noqon kartaa oo lagu odhan karaa shiikhow ma la sii wadayaa haddii aadaanka ku dhaco waxay noqon kartaa waxa weeye weelkanaad gacanta ku hayso waxaan ahayn oo kale inaad teed biyaana iisoo daro bal hadda shaanan yar iigu shub waxyaaba noocaasay noqon kartaa waxaynu leenahay waxyaabaha kale ku dari mayno laa galmaan la sii wadayn walaa wax kale aan la dalbanayn xadiiska daahirkiisaasaynu ku daynayna waxa weeyaan cinda culamaai اlusuul had iyo jeer waxaan ay yahdaan mafhuumu laqabka ee waxyaabaha noocaasi ahi hinaaga iyo meelahaas ay gelaysa cinda alusuuliyiin daciifba ha noqoto laakiin maadaamay shay cibaadaa tahay nebiguna sala اllahu alayh wasalam lafdiga uu tabtaa ku cabiray daahirkaa lafdiga kama baydhayno cibaadadana sideedaynoogu ixtiyaadaynaa marka naska intaasun baynu ka soo reebayna intaa xadiisku ka reebay u dhaafi mayno ee waxaynu leenahay intaa xadiisku ka reebo quraynu ku gaabsanayna weelkaa aada gacanta ku hayso ee aada waddo ama dee macnaha ku hor yaalle aada waddo markaa ee aada da doonto ila gacantaba kuma haysidee macnaha waa weelka aada isticmaalaysa sidaa markaa u isticmaalaysa waddo eh ka noocaasi ah ayuunbaa lagu gaabsanaya haddaad raashin wadi kaasumaad sii wadi kartaa oo iyadoo wadaadku aadaankii iska adimaya dadku in waagi dilaacay maha aadaamadeynnan istaba yaacaya ee aan qaabkoodu sugnayn taasoo kale maaha ee waa aadaan sugan oo wakhtiga ka hadlaya oo iclaamun lidukhuuli lwaqti ku cad tan noocaasiya baynu ka hadlaynaa iyadoo og oo waxa weeyaan uu aadaankii mid rasmiya oo wakhtiga ku fadhiya uu yahay ayaad iska sii wadaysaa cuntadaada xaajadeeda ka gudanaysaa waanaad aragtaa in waaga bariyey intaa waad dhammaysan kartaa laakiin cunto kaloo aada dalbato waa tahayd shaahana ku shuba sharaabna ii keena caynkana soo sameeya maya maya intaa lafdiga xadiiskan baynu ku gaabsanaya marka waxaynu leenahay shiikhu intaa uu tilmaamay uu ku saxan yahay oo soomtu ma burayso bal wa ziyaada ayaanay buraynin wade isagu tuf ma odhanin laakiin macnaha laga fahmaya oo wuxuu ka dhigayaa haddaad liqdo inay jabayso laakiin waxaynu leenahay iska daa hadduu liqo inay jabto ee intan aad shiikhow tilmaantayna waanu kuu sallimaynaado waa sax oo qofkaa tufay waxba kama jabin bal hadduu tufi waayo oo iska liqo iyo hadduu weelku gacanta ku hayo iska sii wado midnaba taa horay la mid tahay oo jabi mayso cala alqowli asaxiix xadiiskaasaana u daliila marka waa waxa weeye taysiir iyo fudaydin ilaahay subxaana wa tacaala ina siiyey oo qofkii soomanaa ama soomayey wax badan u taraysa waayo dadka in badan baa ka seexata oo laga yaabaa suxuurtii iyagoo ka seexday oo markaa malqacadda ku dhuftay in aadaanka ay maqlaan dabeedna uu iska taago waxba ha iska taagina ka bogo cuntadaa ku hor taalla si wanaagsan uga bogo laakiin hareeraha u kickicin oo intaasoo dhinac ha soo marin ee halkaa aad gacanta ku hayso uun ku gaabso aw amase kaana wuxuu yahay mujaamican mid galmoonaya oo galmadii buu dhexda kaga jiraa markaasaa dabeedna waagii ku dilaacay fa nazaca markaasuu ka siibay fil xaali isla markiiba xubin tarankii kala baxay kaasina kama jabayo isaga sidiisaasaynuna u sallimaynaa waayo wax daliila kuma iman daliilku halkaa uu ku yimi un baynu ku gaabsannay isaga sidiisaynu u sallimaynaa waxaynu leenahay hadduu galmada sii wado soomtii waa ka jabaysaa kafaaradiina waa lagu yeelanayaa laakiin isagoo galmada ku jira haddii aadaankii ku dhaco uu isla markiiba ka boodo waxba laguma laha maalinkiisaasina waa u jiraa aw amase uqmiya calayhi waa la miyir daboolay fiihi ay fi nahaari maalinkii baa la miyir daboolay wa afaaqa waana miyirsaday laxdatan ilbidhiqsi minhu maalinka ka mid a adugu masaladii qofka la miyir daboolaa waxa weeyaan mukalafnimadkiisu muxuu noqonayaa ma wakti yarba ma muqma calayhi oo dhani dhammaanba mukalaf maaha miya salaadii ma lagu yeelo masaladii salafku isku khilaafi jiray a'immada sunnadu masaladii bay ku dhisan tahay sidaa ay u dhigeen baynuna u daynaynaayo waxba tacqiib ku samayn mayno lam yadurahu dhibi maayo fii jamiici dalik intaasi oo dhan ma dhibayo oo soomtiisa waxba yeeli mayso intaasi oo dhan soomtiisa waxba yeeli mayso ilaa hadalku wuu laalaaday innagaa marba xukunka ridayne hadalkii uu ka soo bilaabay fain facala jamiica dalik waa ka markaa jawaabtii halkaa riday lam yadurahu fi jamiici dalik intaasi oo dhan waxa weeye ma dhibayso oo waxba yeeli mayso soomtiisa wayasixu sawmuhu soomkiisana waa ansaxaya arrimahaasi oo dhani soomtiisa waxba ma yeelayaan waidaa akala haddii uu cuno muctaqidan xaal uu yahay mid rumaysan annahu leylu inuu habeen yahay isagoo ictiqaadsan inuu habeen yahay oo bimacnaa qoraxdii dhacday siduu u soomanaa maalintii ayuu wax cunay fa ba'na markaasaa waxaa caddaatay annahu nahaarun inuu maalin yahay oo qoraxdii soo jeedo aw amase akala wuu cunay daanan isagoo u malaynaya daanan isagoo u malaynaya liquruubi dhicitaan ayuu cunay wastamara alishkaalu ishkaalkiina waa sii istimraaray labada suuro waa isku hal mar uun labaduba ee midna arrintiibaa caddaatay midna arrintiibaa caddaan weynay ee labaduba waa afuradii unbuu ka hadlaya wajaba alqadaau qallaa waajibaya halkan wuxuu tilmaamayaa ma inta kalena aan siiba raaciyo aan xukunkeeda iskumarka hadalne wain danna hadduu maleeyo ana alfajra waagii lam yadluc inaanu soo dilaacin oo soo bixin haddii uu maleeyo wain danna hadduu maleeyo ana alfajra waagu lam yadluc inaanu soo bixin oo dilaacin fa akala markaasuu wax cuna wastamara alishkaalu ishkaalkiina waa uu socday miyuu wastamara alishkaalu qoraya wastamara alishkaalu falaa qadaa qalle markaana ma jiro waxa uu tilmaamayaa haddii uu shaksigii wax cuno ama wax cabbo ama uu sameeyo muftiraadkii kale sida galmo iyo wax la mida waayo cunista iyo cabista un kuma qaydna ha u qaadanin wain waidaa akala markuu leeyahy waidaa jaamacana waa la mid yacni hadduu wax muftira sameeyo isaga oo u qaba inuu yahay habeen habeen buu qabay markaa wuxuu moodayey inuu waktigu weli habeen yahay oo suxuurtii buu iska waday markaa labada masalo waa kala jaad waidaa akala muctaqida anahu laylu fabaana anahu nahaar waa sidii hore waa sax wuxuu tilmaamayaa haddii uu wax cuno isagoo u qaba inay habeen tahay macnaha qoraxdii dhacday ayuu cunay markaasaa waxay caddaatay inay tahay maalin de habeenku wuxuu ku soo galaa haddii qoraxdu dhacdo waa habeen ta kalena waa la mid oo hadday subaxii tahayna oo aada suxuuranaysa o aada habeen muddo ay maalinkugu noqotona waa la mid laakiin suwarta oo taa qura waynaga deeqi lahayd hadduu taasoo qura ku gaabsan lahaa lakin maadaamuu dee fiqigii kala dhigdhigo masaladan dambe wain danna ana alfajra lam yadlucu yidhi waxa weeye waxay noqonaysaa inay arrintii kala jaad noqoto marka wuxuu yihi hadduu cuno isagoo ictiqaadsan habeen markaasaa waxaa caddaatay inay maalin tahay oo tusaalehaan waxaad istidhi qoraxdii dhacday ama waxabaad istidhi waagi dilaac waagi dilaac mar hadduu labada dambe wastamarral ishkaal uu yidhi waa saxeeta horeynu ka dhigaynaa labadaba inay shamlinayso markii hore si kalean aaminsanaa inuu qorayo iminka wastamarral ishkaal udan dambaan xitaa ka shakiyey oo qowlkii madhabka ee sida kale marayay baan aaminsanaa laakiin waxaynu ka dhigaynaa taa horena inay labadaba shamlinayso gelin hore iyo gelin dambeba oo suxuurtii iyo afuradii labadiiba labadan dambena midba mid u gaar tahay ee mid kastaba wastamarral ishkaalu la socoto marka waxaynu odhanaynaa ta hore waidaa akala hadduu cuno muctaqidan isagoo rumaysan annahu leylu inuu habeen yahay ama qoraxdii ha dhacdo oo qoraadhicid ha aaminsanaado ama waa dilaac ha aaminsanaado labadaba habeen bay noqon fabaana annahu nahaar markaasaa waxaa caddaatay inuu waxa weeye ay tahay maalin ayaa caddaatay oo maalinnimaa ka caddaatay ama wuxuu cunay isagoo u malaynaya in qoraxdii dhacday markaana lafteedu waa habeenu markaasaay istimraaray ishkaalkii oo may caddaanin inay dhacdayna inooma caddaanin inaanay dhicinna inooma caddaanin sidii bay arrintii iskaga sii joogtayse qadaa baa waajibaya oo markay caddaatay inuu maalinnimo wax cunay dee hadal ma laha waa waadix amaa markan dambe ee ay caddaatay xalle ay waxba kala caddaan waayeenna alaslu waa baqaau nahaar waa maalinku inuu baaqi yahay ayaa asala mar haddii asalku sidaa ahaa waxa weeye wuxuu leeyahy labada jeerba qadaa baa lagu leeyahy qadaa baa labada jeerba lagu leeyahy oo marka hore uu khaldamay ee is yidhi waa habeen ee ay maalinimo ku caddaatay waxaynu odhanaynaa waktigii aan wakhtigeedii ahayn baad cunto qallaa lagugu leeyay waa sida uu wataa marka dambe ee isagoo isle qoraxdii way dhacday uu wax cunay inuuna caddaan weyday qoraxdii inay dhacday iyo in kale iyada lafteedana waxaynu leenahay buu leeyay asalku maalinimay ahayd asalkii waxaad kaga baxday oo cadna ma haysid shaki baad ku suganta asalkii wax aad kaga baxday oo cad ma jiro marka waxaynu leenahay buu leeyahay qadaagii waa lagugu leeyahay ama haddii uu maleeyo in waxa weeye waagu dilla-aanu dilaacin waagii inaanu dilaacin buu maleeyay dabadeedna waxbuu cunay arrintiina way istimraartay ishkaalkii falaa qada aqalla ma jiro wuxuu rabaa saddexdii qowle ahlulcilmigaah mid ka mida inuu maro ee macruufka ah qowlka oo halkan ku marayaa waxa weeye ama maalin ha ku sugnaado oo ha aafuro isagoo maalin ku sugan oo maalinimada ay tahay ha aafuro dabeedna qoraxdii inaanay dhicin ha u caddaato ama habeen ha ku sugnaado oo dabadeedna siduu asalku habeen u ahaa ha waxa cuno oo dabeedna ha caddaato inay maalin tahay mar hadday habeen iyo maalinkuu doonaba gefku ha noqde ee mar hadday caddaatay inuu khaldamay waxa weeye oo khaladkiisii caddaaday soomtaa waa lagu leeyahay qadaageedii sida uu wataa waa sidaa oo laa cibrata biطanin bayinun khada'u oo qaacidada yidhaahdaan wax tixgelina ma laha danni gefkiisu caddaaday tii bay gelinayaan oo laa cibrata bidannin bayinun khada'u yacnii wax tixgelina iyo qiimayna ma laha male gefkii caddaaday markaa muu dembaabin shaksigii laakiin siduu isu lahaa waad saxan tahay ayay ku caddaatay inuu khaldan yahay oo hadday aafuro ahaydna qoraxdii muuqata oo la yidhi waxaad cuntay hargalay hadday suxuur ahaydna la yidhi war qiimista miyaanad maqlayn goormaa la adimay oo ay waagii dilaacay taa aad maqlaysaa waa qiimistii mar hadday ku caddaatay buu leeyahy gefkiisii qadaa baa lagu leeyahay amaa haddii gefku caddaan waayo laba u kala qaaday in asalku yahay habeen iyo in asalku yahay maalin labadaasuu kala qaada oo wuxuu yidhi haddaad aafuritaankii aada aafurto adaan hubin in qoraxdii dhacday oo shakisan wax shakigii kuu saxana ma haysatid oo iminka haddii lagu yaha war shalay ka warran goormaad aafurto war niyo waqti shaki laan aafuro waba ka shakiya shalay sibay marku u caddaayo ma hubo wuxuu leeyahay maalinkaasi waa qadaa waayo asalku maalinnimu ahaa asalkii wax suganaad kaga baxdayna ma jirto waa lagugu leeyahay amaa hadday habeen ahayd asalku waa tahay warniyow suxuurtii xal xilligii xalay aan suxuurtay aad baan uga shakisnay inuu waa beri ahayd laakiin wax ii caddeeya in waagii ii beriyey ma hayo soomtaadii waxba yeeli maysa buu leeyahy maxaa yeelay lianna alasla baqaa'u leyl sida uu wataa waa sidaa laakiin xaqiiqatan fii jamiici suwar waa ku khilaafaynaa saddexda suuraba cala alqowli saxiix waynu ku khilaafaynaa waxaynuna leenahay saddexda suuro midnaba laguma laha waxa weeye wax qadaa ah midnaba laguma laha xadiiska asma bintu abi bakar ee bukhaari iyo keyrkiiba ku suganna waa sida uu muujinaya waayo sabinkii nebiga sala allahu alayh wasalam way dhacday in waxa weeye ay markaa saxaabadu iyadoo qoraxdii aan dhicin ay afureen dabeedna qoraxdii la arkay nebiguna sala allahu alayh wasalam wax qadaa ah oo laga soo naqliyey sidaa afuristoodiibaa loo soo naqliyey wax qadaa ah oo laga soo raray ma jirto ma jirto wax qadaa ah lagama soo rarin diinteennuna waa inay tahay mid alla ilaaliyey innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun shay kasta oo sababkiisa wakhtigii nebiga la helayna sala allahu aleyh wasalam oo waxa weeye xukumkiisa aan la inoo soo rarinna waa inuu sidaa waxa weeye arrinkaa la inoo aan la inoo soo rarin waa inaanu wax markaa ina saaran ahayn waayo shay waajib ah inagu ah nebiguna waa caddayn lahaa sala allahu aleyh wasalam waana lasoo naqlin lahaa wax kastoo aan lasoo naqlin oo waxa weeye aan laynoo soo rarin oo min addiin ah wax waxa weeye jira ma aha wax jira ma aha diintu dhammaan wayna soo gaadha marka hishaam arrinta uu leeyahay marka kollay qadaagu lagama maarmaan buu ahaana ruwaadda xadiiska waxa weeyaan marka mid ka mid ahi arrintaasna ahlulcilmigu waxay ahaadeen wux uu u tiiriyey oo nebiga sala allahu aleyh wasalam u tiiriyey iyo marka raawiga xadiiska uu kasoo warinayay u tiiriyey bal waxaa ka sugan inuu yidhi ma kala garanayo miyaa la amray mise lama amray waana khada'i ummaddan laga dhaafay oo kaa ilaawaya isagoo wax ilowsan cunay iyo kaa malaha ku cunay ee isyidhi waagi waa dha waxaa le qoraxdii wataasoo dhacday ee dabeedna aadaankii loogu dhuftay ku dhuftay ee hadhow la yidhi warkaasi wa iskaga dhuftaaye ka joog waxba laguma laha haddii sidaad u cunayso aragto qoraxdu inay halkaa ka soo jeedo wax lagugu leeyahay ma jirto mar haddaad khada arrintaasi kaaga dhacday waxba laguguma laha soomtaaduna waa kuu sax haddaad geftoo kalena waa la mid qof waxa weeye inuu gefayba aanay ku caddaynna in la yidhaahdo waxbaa lagugu leeyahay waxaanu leenahay waxaa shakiga loo yaqaana waajib ma keensado shaki waajibku sidiisaba marka horeba shaki waxba kuma waajibaan ummadda wax yaqiin baa wax lagu saaraa marka qowlkan sidiisaynu u khilaafanaa bijumlatihi siduu u dhan yahayba siduu u dhan yahayba waa khilaafayna waxaynu leenahay qofku hadduu khada'o oo aafuro inkastay tahay marka hore dee soomkiisa inuu u dadaalo bal ahlulcilmiga in badani waxay ka daliishadeen xitaa in loo dadaalaa waxba inaanay waajib ahayn waayo nebigu kuma canaanan bay ahay oo dee ma odhanin xitaa qadaaba yuu saarine xaggaa ku degdegayseen ma odhan oo soomaalida waxay ku maahmaahdaa maqrib daruureed iyo masale jad iyo meher carmal midna laguma degdegabaya maqrib daruureed inay kugu soo baxdaabaa laga yaaba laguma degdego masalada jadkuna waa masalada awoga baabka dhaxalka waa masalada ugu hawsha badan leh meher carmalna dee bal furitaankeeda iyo ciddad bixeeda iyo bal warqadu inay saxtay inay foojirida wax badan baa layska hubsa layskama galo laakiin waxaynu leenahay cajalada iyo degdega aan fiicnayn ee dee sharciguna nahiye alcajalatu min ashaytaan baa la diidayaaye laakiin waxa weeye nebigu ma odhanin waa degdegteen saxaabada kuma odhan lamana odhan waqtigii cumarna laguma canaanan ay dhacday mar hadday sidaa tahay xitaa in maantaba la ixtiyaado habeenka maalinta daruurta la yidhaahdo dholku si wacan ha u madoobaado waxba sax maaha dani unbaa cibaadaadka lagu galaa ama lagaga baxaa waxay noqonaysaa daniga qaalibkaah hadduu kutuso in qoraxdii dhacday waad cuni kartaa hadday kugu soo baxdana markaa soomtaadi waa kuu jirtaa waanaad ka joogsanaysa waidaa akala hadduu cuno shakhsigii muctaqidan isagoo rumaysan annahu leylun inay habeen tahay fa baana markaasaa waxaa caddaatay annahu nahaarun inay maalin tahay aw amase akala wuu cunay daanan isagoo u malaynaya liquruubi qorax dhicis wastamara lishkaalu ishkaalkina waa sii socdayoo inay dhacdiyo in kale cid kale caddaysa lama hayo wajaba alqadaau qallaa waajibaya buu yidhi laakiin laa yajibu alqadaau cala alqawl saxiix marka lagu socdo qowlka saxiixa wax qadaaya ma jiree bal tasixu sawmuhu soomkiisu waa ansaxaysaa oo saasay ku tagtay wain danna hadduu maleeyo ana alfajra lam yadluc qoraxdii inaanay xale waagi inaanu soo bixin oo dilaacin fa akala markaasuu cunay wastamara ishkaalu ishkaalkiina waa sii istimraaray falaa qadaa qale male maxaa yeelay liana alasla baqaau leyl habeenku inuu jiroba asal ahayd wax asalkaa kaa bixiyo haddaanad helinna waxba laguguma laha wain dara'a hadduu kusoo diriyo fii anaa'i اlyowmi maalinka dhexdiisii junuunun waali baa kusoo dirisay walow fii laxdatin minhu ilbiriqsi ka midana ha noqotee aw istaqraqa ama waxa uu markaa uu ku istiqraaqay oo uu ku markaa maansheeyo ku dhammaystirtay nahaarahu maalinkiisa biliqmaa miyir doorsoon buu maalinkii oo dhan ku dhammaystirtay aw amase dara'a waxaa soo dariya xaydun caado aw nifaasun ama dhigdhalmo baala sawmu soomku waa burayaa waayo hadduu waasho maalinka dhexdiisii mukalafba maaha ninkii soomana hadduu ku dhufto in yarna ha waalaadee soom uma jirto haddaanu maalinkiiba miyir doorsoon ku jirinna mukalafba maalinkaa kuma ahayn haddii waxa weeya xayd iyo nifaas ku yimaadana waxa weeyaan hadal ma leh oo saacadda ugu dambaysana ee qoraxdu sii dhacaysana dhiiggaasi ha ka yimaadee soomteedaasi ma jirto halkaa haynoo joogto wallahu subxaanahu wa tacala aclam